haa ku sheegi karaa ciidamada dowlada soomaaliya iyo kooxdan nabadiista argagixisada al-shabaab ayuu udhexeeyey ciidamo ilaalaha oo gaaray meeshaasi ceelbaar iyo al-shabaab baa halkaasi isku helay marka halkaasi dagaal culus baa ka dhacay al-shabaabkii waxaa laga dilay dhowr iyo toban qof hubna waa laga furay meeshana ciidamada dowladda gacanta ku haya gurmud fara badan oo kaanaga aan ugu gaadhay marka saacadahan nagu soo kululehna waxaan rajo weyn ka qabnaa intoodii kale in aan ka daba tagno oo dhaawicii aan ka reebno oon soo dhamaystirno haddii ilaah yidhaah
wararka qaar waxa ay leeyihiin in dagaalkii ka dhacay deegaankaasi ay khasaaro xoog leh kasoo gaareen ciidamada dowladda arrintaasi ma xaqiijin kartaa
maya maya waxa weeyaan dagaal markii la galo waa la dhimanayaa halkaasi shan askari baa nagaga shahiiday goobtiina annagaa gacanta kudi ku dhignay dhowr iyo tobanna waan ka dilla iyagiiba baktigooda meesha ku yaalaa ciidamada dowladda gacanta ku haya marka dee dagaal haddii la galana waa dhimanaya dhimasho way dhacaysaayo waxaan diyaarba unahayba inaan dhimanno marka shan askariba annaga naga shahiiday goobtiina hadda annagaa gacanta ku haya hadda xaaladda deegaanka ceelbaar waa sidee deegaanku waa degan yahay aada buu degan yahay koox yar oo maaragtay gumaaleysanaysa bay ahaayeen dhowr iyo tobanna waa laga dilay intii kalena waxa weeyaan waan ku raataaganahay oo yani aan dhinac walba iyo waddo walba waan ka xidhnay inta kalena waxa weeya waxaan soo qabanay waxaan bilaan ka dhigaynaa deegaanku wuu deganaa marka horena al-shabaabku waa la jebiyey waa laga xoreeyey koox yar oo aagaasi soo gashay oo sodomeeyey ahaayeen marka dhowr iyo toban baa laga dilay dhowr iyo tobankii kalena waan ku raataaganay
dadka qaar waxay ku eedeeyaan ciidamada dowladda meelaha ay qabsadaan shacabka si wanaagsan ulama dhaqmaan marka arrintaasi maxaad ka dhihi lahayd shacabka waxba kama jiraan shacabka kuwaan u dhimanayno aan u dagaalamayno aan hawaarista ka saraynayno ayaga aan maaragtay dhiigga annaga u daadinayno waa iyaga marka inaan u dhimanno ayagana aan si aan sax ahayn oola dhaqamanno isma dabooli karaan annagu dana kale ma lihin kalena ma raadinayno dulligana aan rabnaa inaan shacabka ka dulqaadno ciddii aan ka dulqaanaynay dulligana inaan dhibaatayno wax dhici kara ma aha waa hooyadaanaga waa aabbahaanaga waa walaalkaanaga waa gabdhahaanagi waa dadkaanagi waa dadkaan xoreynayno way inaan xoreyno dhibaataynana isma dabooli karto waxaasi waa brobagando iyo dad afka al-shabaab ku hadlahaya
waxaana soo gaaraya warar sheegaya in deegaanadii gobolka bakool oo ay ciidamada dowladda ka xoreeyeen maleeshiyaadka shabaab in ay dib ugu soo laabteen oo ay bilaabeen jidgooyooyin marka arrintaasi maxaa ka jira
waxba kama jiraan isdhiib ayaga ah boqol labaatan iyo sideed waxay iska dhiibeen garasweyne shacabki wuxuu ku noqonayaa meelahoodii way isa soo dhiibayaan ayagii shacabki wuxuu ku noqonayaa magaalooyinkii marka hadda annaga sidii kuwii isa soo dhiibay aan maaragtay u sixelhayn baa ku mashquulsanahay mooyaane wax jid ah oo oo aan ma jiro jidadku waawaa furan yihiin magaalooyinku waa isu furan yihiin waxaa la leeyahay dhib weyn ayaa ka jira badeecooyinkii maaragtay isaga kala gooshi jiray ama la geen jiray deegaanada laga xoreeyay al-shabaab in ay dadku ku dhiban yihiin oo aysan haysan meelo ay soo marsiistaan cunooyinkii iyo badeecooyinkii awal waa xidhnaaba gobolku wuu kala xidhnaa iskuma furnayn wax isku dhaqaaqaya ma jiro laakiin al-shabaab laga xoreeyey ayaaba isku socodka bilowmayba awal wuu xidhnaa wax isku socday ma jirin hadda waa la isku socdaa waa la isku furan yahay hadday dadku wax gaadhaan awal waxba maba gaari jirinba waa la kala go-doonsanaa hadda laakiin intii tallaabooyinkan dambe ee bishii hadda aan soo dhaafnay bilowgeedii ka bilowda waxa weeyaan isku socod baa bilowday sidii hore waa laga baxay marka kooxdiina way dhammaadeen oo aada bay u liitaan bulshaduna way isku socotaa ganacsiguna wuu gaadhaa ayaga waa isa soo diibahayaan shacabkuna meelahooday kusoo noqdeen marka isku socodka bulshada aada bay u fiican tahay